Cudurka oof-wareenka oo dhawaan qaar ka mid ah magaalooyinka dalka laga bilaabay tallaalkiisa si looga hortago ayaa kiisas ka mid ah xanuunkaasi laga diiwaan geliyay magaalada Beledweyne. Cudurkan ayaa dadka u haleelay waxa u badan carruur. Dr Maxamed Cabdisalaan Cabdulaahi oo ah agaasimaha isbitaalka City ayaa Radio Baalula uga warramay kiisaska xanuunkan ee ay arkeen iyo saameyntiisa.
kiisaska aan qabanno weliba eh, maalin walba qabanaa kiisaska pneumoniada ah way imaadaan eh, waana la daaweeyaa almost marka waxaana u badan ilmaha eh, da-dooda ay ka yartaa shanta sano saddex sano jir afar jir lix jir saddex jir laba jir hal jir ya bil jir laba bil jir waa ugu argaa maxaa yeelay inta badan huurkaas iyo marka uu imaado xasaasiyo yaraa qabaan kabacdi pneumonia ku noqonaysaa mararka qaar gudaha ayaa maarata waxaa weeyaan infectionkii inta uu guda u hooro aa laga yaabaa in maarata pneumonia qaar isku keento Een, waxaan ula tacaalnaa mar walba heerka uu maraayo annagoo fiirinayno ayaa bukaanka ayaa la siiyaa daawooyin ku habboon oo markaas aan isleenahay waa lagu daaweyn karaa oo lagu daaweyn karaa waxa ugu muhiimsan waxay tahay een, oo looga hortagi karo tallaabada ugu horreysa waxay tahay in eh, hawada ilmaha bu- feeraha ka jirin aan lagu darin ilmaha kale cunug pneumonia qaba haddii uu ku neefsado cunug kale waa wuu qaadsiin karaa oo pneumoniada si fudud waa la isku qaadsiin karaa ama virus ha keena ama bacteria ha keentee waxaa fiican ilmaha marka haddii ay feeraha ka jiriyeen qufacayaan in laga dheereeyo cunuga qufaca laga fogeeyo cunug kale laga laga fogeeyo taasaa muhiim iyadana Eh, dhimasho keeni karaa waa waa- waa- waana waana wax ugu daran waa hadda waxaan ka cararayna ugu horreya waxaa waaye in ilmaha ay sakaraadaan dhintaan waana waanu dhimanayaan waanu kusa- waanu sakaraadaan waanu dhimanayan maxaa yeelay eh, oo fureenka asiga waa infectionkaas meesha ku dhaca haddii aan la daaweynin biyihii meesha iyo bararkii meesha isqabsaday wuxuu keenaa in hawada xirmato hawla-aanna qofka uu dhinto ugu dambeyn dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ay shaacisay in kiisaska ugu badan cudurkan oof-wareenka laga diiwaangeliyey magaalooyin ay ka mid tahay beledweyne